asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhal midaan maantana haddii rabbi idmo waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennii taxaanaha ahaa mid ka mid a waana sheekada dhahaysaa haddii eebba idmahayo ee mid kale oo ka mid a tusaalayaasha waaweyn ee dadka meel dhow wax laga tuso waxaad maqlaysaa inta badan haddii ilaahay idmahayo baddu waa isku dhadhan iyo naari meel qabow ma laha iyo mahmayaa noocaasa mid la mid ah oo ka duwan oo si kale u dhacaysa ayaa halkan taalla waana mid ka sugnaatay dee qof caaqilah oo uu u sheegay haddii ilaahay kuu idmahayo dad un kolley markii isagu laga yaaba inuu horjoogo u ahaa ama uu xasuusiye u ahaa inta badan mahmaayaha waa laysxasuusiyaa ama tilmaamaha waa laysxasuusiyaa ama murtida waa laysxasuusiyaa laakiin looma kala badna markaan ku leeyahay looma kala badna waxaa laga yaabaa aniga cabdinaasira inaan mahmaahyo badan iyo suugaan badan iyo haddii la kuusoo gale murti badan aan iloobo oo maskaxdaydu ay qaban weydo dad laga yaaba inaynan maaragtay sida anugu haddii hadda aan u aruuriyo aan usoo waxeeyo oo kaleenta ama aan usoo gudbiyo oo kale aan usoo gudbininna ay mahmaahyo badan iyo sheekooyin badan qabtaan ayaa laga yaabaa saas darteed baa qof walba intii ilaahay ka waafajiyo uu dhab ka siinayaa murtida iyo mahmaayaha iyo xigmadaha iyo sugaanta middan maantana waxaa weeye ninbaa wuxuu niman fara badan xasuusinayaa oo howlo fara badani ka dhexeeyeen wuxuu tusinhayaa adduunku siyaalaha uu maaragtay waxyaalo fara badan uga midaysan yahay waxyaalo fara badanna uga kala duwan yahay ayuu tusahayaa waxauu yidhi markaa ma og tihiin meel kastoo aad tagtaanba cirku waa isku midabe ma la socotaan buu yidhi meel kastoo aad tagtaan inuu cirku isku midab yahay ma la socotaan meel kaste oo aad tagtaan cirku inuu isku midab yahay dhulku isku midab ma aha saynu ognahay oo midba midab waxaa laga yaabaa shantii kilomitir ama tobankii kilomitir inay midab gooni a leedahay waxaad aragtaybaa qayb adabla'a qayb haddii ilaah kuu sama ogolyahay ee kuunyaa qayb haddii ilah kuu sama ogolyahay cadduuna qayb haddii ilah kuu sama ogolyahay suubaana qayb haddii ilah kuu sama ogolyahay dooxa'a qayb haddii ilah kuu sama ogolyahay buura'a qayb haddii ilah kuu sama ogolyahay gabiiba qayb haddii ilah kuu sama ogolyahay raama'a waxaad aragtay ee haddii shanta soomaaliyeed mingees mingees dhulka laga maro yaa dhulku isku midab ma ahan waa kow sidoo kaleentoo geeduhu isku midab ma aha waan garannay badduna isku midab ma aha oo badda madow baa jirto oo badda cas baa jirto oo badda buluuga ahaa jirto oo badda cad baa jirto oo badduna saas ayay u kala duwan tahayoo midabadeedu ay u kala duwan yihiin laakiin ceerku waa isku midab meel kaste oo aad tagto waa buluuga korkeenna ka muuqda bal taas la soco waxyaalaha kaleo dhan midabadoodu waa ay kala duumahayaan laakiin cirku waa isku midab taas ayuu dadka u sheegay waxauu yidhi ma ogtihiin meel kastoo aad tagtaan cirku inuu isku midab yahay halkaa waxay kaa tusaysaa haddii ilaahay idmahayo meel kastoo aad tagto bini'aadanku sharya khayrba inuu leeyahay oo isbedello leeyahay oo tusaalayaal leeyahay oo caqiliin iyo doqomo leeyahay oo howlo badan ayay ku tusinaysaa oo ku duugan ma og tahay meel kastoo aad tagto cirku waa isku midabtaas wax fara badan ayaa ku dhex duugan oo ina tusinhaya in bini'aadanka laftiisu uu saasoo kale yahoo meel kastoo aad tagto bini'aadanku waa isku dabeecado mid xun iyo mid fiicanba waa loogu dhex tegahayaa mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteennan murtida maanta ciidamka eebe waxaa la yidhi dagaal bilow ahaa ka wanaagsan nabad dhammaada dagaal bilow ahaa ka wanaagsan nabad dhammaada ama dagaal bilow ahaa ka wanaagsan nabadda dabayaaqada ah